waxaa jirtay su-aal muwaadin kasta isweydiinayey oo reer soomaali aahi muddadii ugu dambaysay madaxweyne siilaanyo iyo madaxweyne muuse biixi maxay shacbigooda iyo baarlamaankooda uga qarinayaan inay soo bandhigaan heshiisyada ay sheegeen inay la galeen dowladda imaaraadka cidda dhabta ee seexday waa iyo heshiisyadan ugu dambayn waxaa shacbiga reer somalilan lahaa xukuumadaha kulmiyow u caddeeya oo keena heshiisyada dhabta ahaa waxa uu dhammaaday xilligii aa wax qarin karayseen wallaahi wuu dhammaaday oo bilaahi wuu dhammaaday waxaa maanta caddaatay oo u caddaatay shacbiga reer somalilan in kulmiya shacbigiisa calankiisa iyo ciiddiisa khiyaameeyey sirmaqabe allow sahana kulmiyow waxay huursanaadaanba hadimooyinkii aad dalkan iyo dadkan ka gasheen waa kuwa oogta ka caddaaday qarannimadii iyo madax bannaanidii somalilan waxay naga luntay oo inaga ambatay waxay mar labaad ambatay oo la ambaday madaxweyne siilaanyo wuxuu ka tegey taariikh madow qarankan iyo madax bannaanidiisii wuxuu u geystay dhaawacii ugu xumaa waxaa dhacday khiyaamo qaran shacbigiisa calankiisa ciiddiisa iyo himiladii shacbiga uu khiyaameeyey wuxuu ku beddeshay gooniisutaaggii somalilan iyo madax bannaanidiisii dhaqaale iyo dana shakhsi ah heshiisyada dekedda iyo saldhigga berbera oo dowladda federaalku saxeexday ayuu uga dhigay in xukuumadda somalilan la gashay dowladda imaaraadka jiritaanka warkan sidaa ka warqabtaan waxaa xaqiijiyey dowladda wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda imaaraadka carabta anwar maxamed qarqaash waraysi uu toos u siiyey b b c-da laanta afka carabiga hadalka dowladda imaaraadku waa dhab waa dhab siilaanyo wuxuu jebiyey dastuurka wuxuu khiyaameeyey shacbigii wuxuu himiladoodii ku raday hog madow oo ay adkaanayso in dib looga soo saaro wuxuu mutaystay in maxkamad la hor keeno oo lagu qaado khiyaamo qaran madaxweyne muuse biixi cabdi wuxuu qayb ka ahaa shirqoolka iyo dhagarta kulmiya u maleegay shacbiga somalilan marka hore xogogaal buu ka ahaa khiyaamada qaran ee madaxweyne siilaanya u geystay dadkiisa iyo dalkiisa faylkii dowladda imaaraadku saxeexday siilaanyo wuxuu ku wareejiyey muuse biixi markii uu xilka ku wareejinayay madaxweyne muuse biixi wuxuu haystay fursad markuu kursiga madaxweynaha ku fadhiistay oo ahayd inuu saxo khaladkaas ama shacbigiisa iyo baarlamaanka u soo bandhigo khiyaamada qaran ee madaxweynihii ka horreeyey sameeyey midna ma samayn wuxuu yidhi heshiisyadii dowladdii hore gashay waan fulinayaa kuwaas oo ay maanta caddaatay inay noqdeen heshiisyo ka dhaxeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda imaaraadka wasiiru dowlaha imaaraadka wuxuu sheegay inaanay wax heshiisa la gelin somalilan aqoonsanayna ee ay aqoonsan yihiin qarannimada soomaaliya wuxuu yidhi safaarad iyo qunsuliyad midna kuma lihin somalilan madaxweyne muuse isagoo kitaab qur-aanag ugu dhaartay inuu daacad u yahay shacbigiisa iyo dadkiisa wuxuu been u sheegay shacbigiisa kana qariyey in heshiisyadaas soomaaliya saxeexday waxa uu caddeeyey shacbigiisa wuxuu u caddeeyey madaxweyne muuse in heshiisyadaas dowladda imaaraadka carabta iyo dowladda federaalka soomaaliya ay wada galeen ee ay kala seexdeen inuu fulinayo madaxweyne muuse somalilan wuxuu ku riday godkii somalilan madaxweyne muuse godkii somalilan ku riday madaxweyne siilaanyo ayuu isna goostay inuu ku sii hubsado oo camuudda ku rogo somalilan su-aal muxuuse muuse ku beddeshay inuu sidaas mujaahidku yeelo madana gaarahbaa madana dhaqaalaa ma markii hore ayuu qayb ka ahaa shirqoolka oo farea laga hayay madaxweyne muuse wuxuu jebiyey dastuurka wuxuu ku kacay khiyaamo qaran wuxuu ku kacay khiyaamo qaran wuxuu ku kacay khiyaamo qaran wuxuu ku kacay high treason wuxuu ku kacay high treason wuxuu ku kacay high treason wuxuu ku kacay khiyaamat alcudma wuxuu ku kacay khiyaamat alcudma wuxuu ku kacay khiyaamat alcudma waxaa u bannaan madaxweynaha laba arrimood midkood inuu yeelo inuu iscasilo dadkana saamaxaad weydiisto kuna dhawaaqo in la qabto doorashooyin madaxweyne oo cusub waxaa kaloo u bannaan hadduu taa yeeli waayo in lagu qaado khiyaamo qaran oo lagu sameeyo maamuuska xayuubin